إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdiin ama bعd waa man qofkii maanta dhinta walxaalna dhinta calayhi korkiisa siyaamu soon u ahaaday soonkaasoo min ramadaana ramadaan ahaaday udcima waa laga quudina canhu xaggiisa likulli yowmin maalin kastaba muddun hal koombo masalada ugu horeyda oo uu noogu bilaabanayo laba meelooda laga baraarujina u fiirso qofkii dhinta uu yidhi shiiqu ayadoo soon ramadaana lagu leeyahay waa in maalinkiiba hal mud laga bixiyo laba meelooda laga baraarujina meesha ugu horeyda min ramadaana uu yidhi fiiri min ramadaana uu yidhi qofka nusqadayda haysta xaashiyada fiiri raqamka saddex boqol sideetan iyo labo min ramadaana laysa biqaydin ramadaan uu yidhi qayd maahan ramadaan ramadaan kaliya maahan xukunkaanu qayd maahan ramadaan bal ilmadaaru calaa kownihaa waajiban xukunku wuxuu ku wareegayaa soon waajiba iyadoo lagu leeyahay hadduu dhinto soon waajiba iyadoo lagu leeyahay sawaaun kaana min ramadaan aw nadrin aw kafaara waa isku mid soon waajiba iyadoo lagu leeyahay hadduu dhinto min ramadaana qayd maahan marka inuu ku daro looma baahnayn soon ayadoo lagu leeyahay aa la rabaa soonka lagu leeyahay wuxuu noqon karaa ramadaan wuxuu noqon karaa nadar wuxuu noqon karaa kafaaro waa isku mid waa isku xugun marka qayd maahan masaladaas waa mas'alo mas'alada labaadoo la baraarujinaa waxay tahay wuxuu yidhi waxaa laga quudinaa maalin walba hal mud ma sheegin in laga soomayo ma uusan sheegin qowlkaas uu musanifku maray waa qowlka jadiidka oo shaafici oo dambe qowlka jadiidkaa weeye sharaxa fiiriya sharaxa fiiriya likulli yowmin markuu yidhi likulli yowmin faata muddun muddu طacaamin wa huwa riطlun wa ثuluثu bilbaqdaadiyi wa huwa bilkeyli nisfu qidxi misriyin wamaa dakarahu lmusanifu huwa alqowl اljadiid waxa musanifku sheegay waa qowlkii dambe oo shaafici wاlqadiimu laa yatacayan اlطcaamu qowlkii horeeto oo qadiimka ahaa oo shaafici in raashin laga bixiya ma caynoobaydo bal yajuusu lilweliyi aydan an yasuuma canhu waxaa u bannaan qofka weliga inuu ka soomo bal yusanu lahu daalika sidaas way sida la sunneeya ma ahan inuu raashin bixiyee waa inuu ka soomo qofka weligiisa meydka weligiisa weligana waxaa loola jeedaa qof kastoo qaraaba la'a qof kastoo qaraaba la'a xataa dhaxalka iyo wax ku lahaanin saasaa loola jeedaa sidaasaa sunnaa kamaa fii sharxi muhadab sida ku sugan wasawaba uuna sawaabkii uga dhigay imaam nawowi fi rawda aljasma in la jasmiyo bilqadiim qowlka qadiimka in la jasmiyo sidaasaa sawaab ah maxaa yeelay xadiiska bukhaari iyo muslima saas leh man maata wa calayhi siyaamu saama canhu weliyu qofkii dhinta oo soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam bukhaari muslim ku yaala wakadalika saxi muslimka waxaa ku yaalla xadiiskii kale oo nabiga sala allahu calay wasalam gabaraa u timid waxay tidhi hooyaday waa dhimatay wa calayhaa sawmu shahrin bil ana lagu leeya ma ka soomaa nabigu haah uu yidhi ka soon marka baajuuriguna markuu sharxayo wahuwa almuctamad yidhi qowlka muctamadka waa qowlkaas cinda shaaficiya xataa qowlka muctamadka waa qowlkaas kifaayatulakhyaarka taqiyudiin asnaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xataa kutubta jadiidka laftirkeeda kitaab ka mida aba qowlkaasu ku yaalaaba qowlkaas xataa kutubta jadiidka kitaab ka mid ah ayuu ku yaalla waana amaaliga kitaabka la yidhaahdo kitaabkaas waxaa ku taalla xadiisku hadduu ansaxo xadiiskaas inuu saxya in kale war kama hayo anugu uu leeyay markaas marka waa xadiiska bukhaari muslim ku yaalla shaki male inuu ansaxay xadiiskii marka asaga markaas ma uusan ku helin sanad saxiixa kuma arag xadiiskaas hadduu ansaxo asagan ku hadlaya wy marka wax shakiya ma leh in qowlka saxiixa uu yahay sidaas meeshaas marka qaacido yar u fiirso soonka qofka ka taga afara loo qaybina waxaa la leeyahay kow cudurdaar inuu uga tegey ama waa jiranaa ama gabadhii dhiiggii ay qabtay cudur daaru uga tegey mana helin fursad uu ku qalleeyo uma suurtogelin maalan waa jiranaa ramadaankii markuu labaatan mar ayuuba dhinta isagoo labaatankaa soomin qofkaas lagumale dembi korkiisa ma ahan raashin laga bixi ma laga soomi maa laysa calayhi shayun dushiisa waxa male ahlucilmiga agarkooduna sidaasaa mareen shaaficiyi iyo kayrkoodba waa kow kaas xagga iska dhig maahan qofka laga soomayo qofkaas qofkii cudurdaarkii uu uga tegayaa sharci ahaa cudurdaarkii oo qaa'ima oo aan weli dhammaanna waa dhinta oo uusan fursadu ku qalleeyo helin kaas xagga iska dhig saddexaa soo hartay suuradood saddexda laga qallaynaa waa saddexdan suuradood cudurdaaru uga tegey fursad uu ku qalleeyaa soo martay mana qallayn qofkaas waa koow cudurdaar la'aanuu uga tegey qaladuuba ku afurayba qaladuu ku afuray qofkan muslim u ahaa waa soomi jiray waa tukan jiray maalmuu qalad ku afuray fursadu ku qalleeyaana waa soo martay mana qallayn waa laga soomayaa qofkan qaladuu uga tegey fursadna ma helin waa laga soomaya waa saddex marka qofkii aan cudurdaar uga tegey qofkaan cudurdaaru uga tegey sharci ah fursadna waa helay mana qallayn waa laga qallaynaya qofkan cudurdaar la'aanuu uga tegey qaladuu uga tego qaladuu ku afuray cudurdaar ma lahayn fursad uu ku qalleeyana waa ay soo martay mana qallayn asna waa laga qallaynaya qofkan qalad uga tegey fursad uu ku qalleeyana ma soo marin maalan wuxuu afuray ramadaanka maalmihii dhexe aakhirkii ramadaanku iska dhintayba intii kale waa sooma dhowr maalin oo dhexdaa ka maqan fursad marka ma helin qofkaas laakiin qaladuu ku afuray waa laga qallayna marka waa saddex laba waxay ka imaanaya qofkii cudurdaarlaan u afuray macnaha qofkii cudurdaarlaan u afuray ama fursad ha helo ama yuu helina waa laga qallaynaa dheh kii cudurdaar u afurayna waa la kala qaadaa hadduusan fursadba helin laga qallayma waxba laguma leh hadduu laakiin inta fursad helay uusan qallayn waa qofkaas qofka laga qallaynaa saddex suura marka wey waxa laga qallayna wa shayqu shayqa shayqad waa qofka ninkaaho duqdaa labaa la mida sharaxa fiiri waalcajuusu iyo hooyada duqdaa waalmariidu qofka jiran alladii qofkaasoo laa yurjaa aan la rajaynayn bur-u inuu raysto waa saddex marka waa saddex waashayqu odaga duqa ah waalcajuusu hooyada duqda ah waalmariidu qofka jiran alladii kaasoo laa yurjaa aan la rajaynayn bur-u inuu raysto oo dhaqaatiirta marka loo geeyey waxay yidhahdeen annagu oqoontayada sidaan naqaano xanuunkan lagama raysto saasay yidhaahdeen sidaasay yidhaahdeen saddexdaas qof waa isku xugun marka in cajasa hadduu qofkaasu ka caajiso cani sawmi soom yufdiru waa afuraa wa yudcimu waana quudinaa can kulli yowmin maalin kastaba muddan hal mud maalin kastaba hal mud ayuu quudinaa miskiinuna siinaa miskiinuu siinaa hadduu rabo wuxuu sii karaa hal miskiinuu soddonkii maalin sii karaa hadduu rabana soddon miskiinuu kala sii karaa kafaaradii la mid maahan maxaa yeeley maalin walbaaba waa cibaada mustaqila waa cibaado mustaqila marka hal miskiin waa wada sii karaa laakiin waxaa muhiima in la ogaado inaan la hormari karin waxaa muhiima in la ogaado dadka gabola bishu markay dhalato dadka aan soomayn ay hal mar ka wada bixiyaan soddonkii maalin wax ka baxay halkaas maalin ugu horreeya ka jira waxaa la rabaa maalin walba waagu markuu beriyo ama habeenkiisa aa la rabaa in la bixiyo markii maalinkii waagu beriyo oo fajarku dhasho bixiba siixi ama habeenkii bixi intaasaa la bixi karaa haddii maalin walba ay dhib kugu tahay u kaadin ha isgaarto markii tobanu tagto tobankii tagtay bixi toban kale markay tagto bixi toban kale markay tagto bixi haddaa inta u wada kaado bisha aakhirkeeda hal mar wada bixidana waa yeeli karta laakiin haddee waa waajib ku saaranoo dushaada saaran inaad gaaraydan ma ogid marka sida ugu ammaanada badan waa inaad maalin walba iska bixido maalin walba iska bixido walxaamilu haweenayda uurkale iyo walmurdicu midda nuujinayda in khaafataa hadday u baqaan calaa anfusihimaa nafafyaalkooda afdarataa waa afurayaan wa calayhimaa korkoodana alqadaa'u qada ahaaday wa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa caruurtooda afdarataa waa afurayaan wa calayhimaa korkoodana alqadaa'u qade iyo walkafaaratu kafaara ahaatay can kulli yowmin maalin kastaba muddun mud ayaa ka ahaaday wahuwa mudkuna ritlun rodol iyo wa huluثun hulث wey bilciraqi ciraaq loo nisbeeyey gabadha uurka leh iyo gabadha ilmaha nuujinayda hadday soonka awoodi waayaan labaa loo kala qaadaa sababtay la awoodi waayeen naftooda inay u cabsadeen iyo ilmaha inay u cabsadeen hadday naftooda u cabsadeen waa mariidkii qur-aanka alla ku sheegay waman kaana mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar war kale maleh mariid weeye mar hadday awoodi waayeen waxaa laga rabaa oo keli ah inay hadhow iska qalleeyaan markay fursad helaan wax raashinana lagama rabo hadday tabaryaro ayaga xagga naftooda u afureen walxaamilu gabadha ur kale walmurdicu midda nuujirayda in khaafataa hadday u baqaan calaa anfusihimaa nafafyaalkooda afdarataa waa afurayaan wa calayhimaa korkooda waxaa waajib ku ah alqadaau qade bis wax kale lagama rabo inay qadeeyaan hadhow markay fursad helaan ayaa laga rabaa wa in khaafataa hadday u baqaan calaa owlaadihimaa carruurtoodii gabadhii ur kale waxay tihi ilmu amay soo dhacaan oo ay dhicis noqdaan gabadhii ilmaha nuujayda waxay tihi caanuhu intay yaraadaan ama caruurkii gaajooda dhibtooda wax kaloo la siiyo diyaarsanna lama hayo hadii wax kale caruurkii loo heli karo caano kale lagu kaba loo heli karo haddii cabsiyu ma jirto waa inay gabadhu soomto laakiin maalan canii kale maba aqbalayo ama looma heli karo oo dadaan heli karinaa jira dadku isku tabar maaha marka caruurkii u cabsato waxay tihi canala-ana bay ku dhacdaa ama stiurkana waxay sinamu soo dhaca waxaa u bannaan inay afuraan hadhowna laba sheeyaa laga rabaa qado maalin intii maalin ay ka tageen waa soo qallaynayaan waana inay caruurtii maadaama ay dartood u afureen maalin walba hal muday ku darayaan wa calayhima alqadaau wa in khaafataa hadday u cabsadaan calaa awlaadihimaa afdarataa waa afurayaan wa calayhimaa dushooda waxa ahday alqadaau qade oo intii maalin ay afureen ay qalleeyaan iyo walkafaaratu kafaaradiiyuu kuu sheegay can kulli yowmin maalin kasta xaggiisa mudduna ahaaday wa huwa mudkuna ridlun waa rabal iyo wa huluuun rabal saddex loo qaybiya meesha isbilciraaq iyo ciraaq loo nisbeeyey walmariidu qofka jiran iyo walmusaafiru qofka musaafirkaa safaran safarna safray safarkoo dawilan dheer dawiilanta waxaa loola jeedaa marxalataani fa aar marxalataani fa aksar waa la marxalataan waa safarkii ruqasta lagu qaadanaya inuu dhan yahay sagaashan kilomitr meelahaasuu ku dhowdhow yahay ama sideetan iyo sideed kilomitr meelahaas wey marka safar dawiila sidaasaa loola jeeda laakiin sharaxa iska fiiri sharaxa fiiri walmusaafiru qofkii safray safaran safarkoo dawiilan dheer maxaan ku darnay halkaas marxalataani faakfad annagaa ku darnay shardi kalena shiikaa kugu daray mubaaxan safarku waa inuu mubaax yahay maxaa yeelay ruqasta looma qaato macaasida in loo kaalmaysto in tadararaa bisawmi uu yidhi hadday soonka ku dhibtoodaan mariidka iyo musaafirku yufdiraan waa furayaan laysa bishardin an yatadarara almusaafir wاlmariid yufdiraani wa in lam yatadarara sawaabku waa saas aayad qur-aanay haystaan marka shardi maahan inay dhibtoodaan ee waxaa laysku haystaa culummadu yaa fadli badan qofkii hadduu safro iyo hadduu jiran yahay in ay u bannaan tahay afurku layskumaba haystaba ilaa waa aayad qur-aani waman kaana mariidan ow calaa safarin facidatu min ayaamin uqar tadararaana kuma jirto qur-aanka xadiiskana kuma jirto marka shardigaas madhabkuna ma qabo oo madhabka qowlkan muctamadka ma ahan madhabka agtiisa muctamadka ma ahan qowlkaana marka sawaabkii waxay tahay yufdiraani wa in lam yatadarara way iska afurayaan yaysanba dhibtooni dhibku shardi maahan ee keliya waxay tahay yaa u fadli badan inay afuraan iyo inay soomaan culummadu waxay yidhahdaan kii u fududa u fadli badan yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra waxaa jira qof iska xoogaa xanuunsan soonkuna u fududya cuntaba cuni ma cunta kama maqna hadduu sooma ku dhibto ma hadduusan xataa soomanayn wax weyn cuni ma qofkaas oo marka hadhow laakiin hadduu xoogaa raysto inuu shaqaystuu rabaa soonku inuu dhib ku yaha dhacda qalladu oyba u roon tahayba waxaa jira qof musaafira oo sidoo kale soonka u fududya oo asagu aan hadda hawshoonayn oo qabow iskaga safra oon ku dhibtoonayn hadhow laakiin markuu muqiim noqdo uu isleeyahay amaad ku dhibtootaa qofkaas soonku waxaa fadli badan inay iska markaas iska soomaan hore qofna waa ku dhibtoona hadduu sooma waana jiranya ama waa musaafir ruqsada ilaahay inuu qaataa u fadli badan yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra marka waa noocaas walmariidu qofka jiran iyo walmusaafiru qofka safra safaran safarkoo tawiilan dheer mubaaxan bannaan yufطiraani waa furayaan wayaqdiyaani waana soo qalaynayaa faslun fii axkaami اlictikaaf ictikaafka axkaamtiisuu fasal yahay faslu fi lictikaaf wey wاlictikaaf ictikaafku waa cibaado weyn cibaado weyn weeye masaajidka qofku fadhiisana wuxuu fadhiistaa ilaahay dartiis laba rugn miyuu leeyahay waa arki doonnaa labadaas rugni waa inuu niyeysto masjidkana dhex fadhiyo xabsigaas naftiisa uu masjidka ku celinayo intaasa ajar looga qoray isagoo waxba akrin xataa hadduu hurdayo ajara u socdo waa cibaado aad u weyn wey walictikaafu ictikaafku sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mustaxabatun la sunneeyo waa sunno oo mustaxab ah weeye cibaado weyn oo aad u qiimo badan fii kulli waqtin weeye waqti kasta ayay sunno tahay habeen iyo maalin ramadaan iyo kayrkiis dhammaan waa sunno waa sunno walahu ictikaafkii shardaani laba shardiya u sugnaaday xaashiyada qofka dabcadan haysta raqamka fiiri saddex boqol sagaashan iyo labo shardaankan ay rugnaani waa labadii rugni arkaanta ictikaafka waay waxa uu shardiga ku sheegay marka shardi iyo maxaa ka dhexeeya iyo rugni waxaa ka dhexeeya famuraadu bishardi hunaa maa laa budda minhu fayasduqu birugni waa laga maarmaan wey shardiga iyo waxa ka dhexeeya rugniga labadooda mid walba waa laga maarmaan cibaadadii ma ansaxayda haddii la waayo intaasaa labadooda ka dhexayda markaasuu rugnigiiyuu shardi iskaga magacaabay rugni weeye labadan waa labada rugni oo uu leeyahay ictikaafka waa laba rugni ee laba shardi maahan marka istilaaxa la fiiriyo laakiin waa iska tasaamuxu sameeyey marka wuxuu la jeedaa maa laa budda minhu walahu ictikaafkii shardaani laba shardiya u sugnaadeen anniyatu niyo oo u niyeysto waa inuu meeshaan inuu ilaahay dartiis u joogayo masaajidka waa inuu niyeysto oo uu ilaahay ku caabudaya joogiddaas masjidka labo wa lubthu nagaasho filmasjidi masaajidka uu ku nagaado masaajidka inuu ku nagaado qadar un xoogaa la dhihi karo shuruudda markaa sharaxaad ka akhri doontaan sharaxa inin dhigayo ee kuwan waa arkaanti maaha shuruuddii shuruudda sharaxa inin dhigayo islaamnima ka mida caqliya ka mida gabadhii xayd iyo nifaas inay daahir ka tahayaa ka mida janaabadii inuu qofku daahir ka yahayaa ka mid ah shuruuddi waa kuwaasaa ee kuwan waa arkaanti qofka marka masaajidka uu ku ictikaafa ma bixi karo ictikaafkii haddii uu ahaa mid waajib ah oo maalan waa nadrood nadaru ilaahay ku galay inuu ictikaafo maalan saddex maalin toban maalin labaatan maalin bil nadaru galay waajib uu ahaa mutataabicuuna shardiyey markii hore oo markii hore uu nadarka ku galay intaasoo maalin oo mutataabic ah inuu ilaahay u ictikaafo intaasoo habeen mar haddii uu sidaas yahay ma u bixi karo ilaa arrimaha la sheegi doono maahane ma bixi karo ilaa arrimaha la sheegi doono maahane wax kale uma bixi karo wax kale hadduu u baxo waa ka buraa waana inuu soo bilaabo ictikaafkii hadduu ahaa mid sunnaana inta la sheegi doono waxaan ahayn hadduu u baxo waa ka kala go-a ka buri maa laakiin waa ka kala go-a oo maxay ku kala duwan yihiin waa ka burayo waa kala go-ay waxay ku kala duwan yihiin midkii nadarka ahaa oo la shardiyey tataabuca waa buray marka la yidhaha waa lasoo bilaaba laakiin midkii sunnada ahaa waa kala go-ay markaan idhaahno wuxuu marka dambuu soo laabto daraniyeysa intiisi hore waa u jirtaa kama burin intii hore laakiin bixiddaas aan sharciga ahayn way uga go-ay intaas uu maqnaa marka muctakif ma ahayn laakiin marka arrimaha la ogolyahay aad u baxdo gurigaagi markaad joogtood ka xaajo gudanaydo xataa muctakifaad waa kuu socdaa ajarki maxaa yla arrin sharcigaad ku soo baxa dariiqaad sii socoto soo socoto kulli muctakifaad ilaa dariiq waxaad ku soo baxday dariiq sharciya marka kaa kala goy ma haddaad si sharciga ku soo baxdo laakiin haddii lagu yidhi waa kaa bura macna kii hore waa kaa bura soo bilowa kaasu marka midka buraya waa midka waajibka ah oo nadarka ah si kale kuma waajibin walaa yakhruju kama baxo qofku min alictikaafi ictikaafki almanduuri oo la nadray ilaa lixaajati اlinsaani insaanka xaajadiisa maahane wax loo ogol yahay inuu u baxo waa xaajada insaanka oo xaajada insaanku waa maxay min bawlin waqaa'idin wamaa fii macnaahumaa ka gusli janaabatin waxa weeyaan kaadi iyo saxaro qubaysaa ku waajibay oo maalan waa isku januubay oo kaleeto inta isku qarway waxaasoo kaleeto ayuu u baxaya waxaasoo kale aa loo ogolyahay inuu u baxo kow xaajatulinsaan waa mid kow aw cudrin cudurdaan min xaydin xayd ah xayd iyo nifaas laakiin shardigan kan marka loo baxayo oo cudurdaar uu noqonaa waa in uu nadarkaanu ka badan yahay shan iyo toban maalin haddii uusan shan iyo toban maalin ka badnayn oo shan iyo toban maalan ayay gabadhaanu nadartay markaasay ictikaafkii gasha markaasaa dhiiggii caadadu ku yimid waa ka buray si kastoo ay dhiig ugu baxday ma laga yeelayo sababtu waa maxe marka horaa la rabaa shan iyo toban inay ku aadido shan iyo toban aan dhiig ku imaahayn ilaa shan iyo toban duhriga ugu yaraa ah laakiin hadday marka horeto bil uu yahay bishiina uu gabadhii mar walba ku dhacayo taas waxay khiyaar u leedamaan uga buri ma masaajidkana waa ay ka baxeen mana ka burayo tataabuci maxaa yeele iyadu awood umale ay dhiigan ku joojido sooma jeedo laakiin haddii uu ka yar yahay shan iyo toban maalin waxay awood u leedahay inay doorato wakti aan dhiig ku aadanayn oo shan iyo toban ilaa shan iyo toban isku aadanay heli kartaa oon dhiig ku dhacay marka doorashadii qaladaa la leeyahy haddii kale marka haddii qadar aan dhiig ku dhacayn uu yahay waxaa la rabaa inay doorato wakti aan dhiig ku dhacayn oo ay muddadu ku dhammaan karto hadday meel kale ka bilowdo waa ka bura markay xayd ku yimaado ayadaa ilaa qaladka dooratay marka xaydka cudurdaar wuxuu noqonaa markay muddadu shan iyo toban ka badan tahay aw cudrin cudurdaar min xaydin xayd ah aw maradin jiro jiradaasoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn almuqaamu nagaasho macahu macalmaradi la nagaado oo masjidka lagu nagaado waxaa kaleeto uu u bixi karo qofku haddii uu qabto jiro aan masjidka lala joogi karin sidaa qofkii waa aaday u adkaato wuxu u baahday dhakhtar in loola ordo ama qofkii dee shubanaa ku soo booday ama matag saadkiiuba hallaynaaba marka laakiin xoogaa xanuuna hadduu yahay xoogaa madaxa xanuunay ama qandho yar ahaydo xuma jabi u baahan klin yaroo qandho jabina la siinaa masaajkiisuu jooga ma baxi karo umana banaano inuu baxo meeshiisa xoogaa lagu siinaa laakiin dhakhtar degdeguu u baahday waa adkaata xaaladiis ama waa shubma ama waa mataga masaajkiiuba hallayna markaas itikaafkuna ka burima waana la bixina isbitaalkiisaa la geyna markaasaa lagu soo cilaajina isagoo muctakif ah oon itikaafkii ka burin wayaqdulu waa buraa huwa ictikaafki bilwadci galmooshuu ku buraa galmoosho iyo bixid aan sharciga waafaqsanayn labadaasuu ku buraa ogaada ilaa bixiddii hore laga soo hadlo bixiddii aan sharciga waafaqsanayn iyo galmoosho galmooshadu waaba ka xaaraan walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidii idinkoo ku ictikaafan dumarkiinni ha u galmoonnina marka waa xaaraan ma ahan galmoosho kaliya istimtaac hataa hadduu sameeyo oo uu meniyu ka timaado waa ka bura hadduu istimtaac sameeyo kaliya xataa oo maalan ta islaamtiisi ku soo booqato masaajidka waxa weye waa ka bura xataa masaajidka marka lagu leeyahy gurigu aadoo xaajatul insaan u baxay waa ka mamnuuc islaamtiisu waa ka xaaraan haddii waxa weeyaan uu damaaciyo oo ama istimtaac intaa sameeyo uu biyo ka yimaadaan amase jamaac uu sameeyo labadaba waa uga bura waa ka xaaraan qofka muctakifka wuxuusan sheegin laakiin xaajatulinsaanka ka mida kifaayatulakhyaarkuna baraarujiyey waa cuntada cuntada waa doono karaa wax u keena hadduu waayo xaajatulinsaankay ka mid tahay waa ka mid waxyaalaha loo bixi karo gaajo hadday qabato waa baxa waa baxa kitaabu axkaami alxaji waalcumra hada maxaluhu kitaabu lxaji xajkii kitaabkiisii hada maxaluh macnaha kitaabu axkaami alxaj a loola jeedaa xajka axkaamtiisa kitaabkii ka hadlaayey wa sharaa'idu wujuubi alxaji xajka waajibidiisa shardiyaalkiisu sabcatu ashyaaa shayaalo toddobaa weeye waa shardulwujuubkii kuwaanu shuruudii wujuubka alislaamu islaamnimo weeye shardigaas horaan u soo ogaanay waa shardu sixa laa shardu wujuub wاlbuluqu qaangaarnimo wاlcaqlu garasho wاlxoriyatu xornimo wawujuudu zaadi zaad in la helo wاraaxilati daabad in la helo wa takhliyatu ariiqi wadada banaynteeda macnaha wadadu inay aamin tahay wa takhliyatu ariiqi waxaa loola jeedaa amnu ariiqi wadadu inay aamin tahay wa imkaanu lmasiiri socod inuu suurtagal yahay waa todobo alislaamu yidhi oo gaalkii laga dalbima waa ku waajibo ka tegidda uu ka tago waa ku dambaaba laakiin warkaale xaji la dhihima isagu siisaa waalbuluuqu qaangaara shardiya saqiirka waajib kuma ahan waalcaqlu caqliga shardiya qofka majnuunka waajib kuma ahan waalxoriyatu xornima shardiya addoonka waajib kuma ahan wa wujuudu zaadi zaad inuu helaa waa shardi oo intuu sii socdo iyo intuu soo socdo iyo haddii weel uu u baahan yahay saadku weelku ku qaada lahaa iyo meelaha biyaha uu uga baahan yaha biyo in laga helaayo waxaasoo dhan waa shardi oo waa isku shardi waa zaadkii waa shardi waxaa la rabaa waraaxila daabad daabadaas ama ha kiraysto amase isagu ha lahaado miday rabtaa daabad waakin waa goorma waa safar dheer markuu safarku yahay oo marxalataan fa agar uu maka qofku u jiro qofka la leeyahay daabadda laakiin qofkii maka u jira aqrab min marxalatayn daabad looma shardiyo maxaa yaele waa lugay karaa hadduu caafimaad qabo marka qofka safar dheer safraya waa inuu daabad helo inuu daabad helo ayaa loo shardiyaa waxayna tahay zaadkaas iyo daabaddaas waa inay dheeraad ka yihiin ay uga soo haraan daynkii lagu lahaa iyo dadka biilka kule biilkooda inta uu sii socday intuu soo socdo maqan yahay iyo guriga uu degan yahay oo laa'iqa u ah iyo addoonka u khidmeeya intaas midna u xaraashima xajka waxaa la rabaa zaadkaas iyo daabaddaas qarashka uu ku bixinaa inuu uga soo haray daynka lagu leeyahay oo daynkii marka hore uu bixiyo dadka biilka kuleh intuu maqan yahay iyo inta intuu maqan yahay sii socod iyo soo socod biilkoodiina waa in laga jaraa oo uu marka bixiyay ka soo hartay lacagtaanu guri uu degan yaho laa'iq u ah isagoo iska faqiir ah hadduu guri weyn oo qasriya leeyahay waa inuu xajkanta u gado mid yar gato guri asaga u laa'iqaha la rabaa guri u laa'iqaho manaasib u ah gurigaas loo gadimaa xajka haduusan xoolo kale lahayn waa in xoolaha lagu xajinaya gurigaas ay ka soo hareen addoonkiisana waa inay ka soo hareen waxaa kaloo shardiga lixaad ah waa takhliyatu dariiqi waddada la bannaynteeda waddada waa inay maanic ka maran tahay waxaa loola jeedaa amnu dariiq naftiisa maalkiisa cirdigiisa waa inuusan midna u cabsayn waddada waa inay amni tahay naftiisa maalkiisa cirdigiisa midna waa inuusan u cabsayn wa imkaanu lmasiiri socod waa inuu suurtagelya waxaa loola jeedaa marka uu helay qofkaanu wuxuu ku xaji lahaa waa in xajkii ay ka dhiman tahay muddadii lagu tegi karay meesha ee hadda maalan haddaad wixii oo dhan hesho ayadoo fiisayaalkiiba la xidhay hadda maalan sida qaabka adeer lagu xajiyo hadda fiisaa la dalbadaa soomaa fiisihii waa dhammaaday wakhtigiisa bishii dulxija hadday dhalato fiisa dambe cidna ku siime waaba la joojiyey safaaradii waaba laga xirtayba markaasaad heshay xoolihii sanadkaas waajib kuguma sanadka dambaad ku xisaabtami maxaa yeelay kuma gaartid meeshii kuma tegi kartid waxaa la rabaa markaad xoolihii heshay inaad waqti aad ku safri kartaa kuu soo haray markaasay kugu waajibayeen wa arkaanulxaji xajka arkaantiisu arbacatun afar weeye xajka arkaantiisu waa lix waa arki doonnaa insha allaahu arkaanta xajku waa lix waa arki doonnaa insha allaahu afarta dhigay aan aragno wa arkaanulxaji xajka arkaantiisu arbacatun afar weeye arkaanta xajku waa afar alixraamu waa xarmasho macaniyatin iyo la jirhkeed tacbiirkan waxay yidhahdeen qalbiyaa ku jira tacbiirkan waa qalbisan yah maxaa yeelay meesha waxaa la rabay in la yidhahdo alixraamoo kaliya inuu iska yidhaahdo ama anniya uu iska yidhah maxaa yele waa isku mid labadood laba ma kala aha waxaa loola jeedaa niyatu dukhuuli fi lxaji waa kan sharxayna leh sharxa si fiican u cabiray niyatu dukhuuli fi lxaji xajka inaad gudagasho inaad qalbiga ka niyeysato saas way rugniga koobaad niyatu dukhuuli fi lxaji waa sidaas sidaas darteeda si loo cilaajiyo cibaaradan aaday u adkaatay bal fiiriya xaashiyada dadka dabcadan haysta hadalkana baajuuriya iskaluu ka soo qaadaye raqamka bal saddex boqol sagaashan iyo sideed bal fiiri wuxuu yidhi anniyatu maca alixraami bimacna dukhuul fi nusuk saas horta weeye fa fi lcibaarati qalbun cibaaradu waa dabagedisanta aw amase anna maca zaa'idatun haddii kale macadaa zaa'ida oo waxa weyn hadalku alixraamu waa xarmasho anniyatu waa niyo ka bedelo ila waa isku mide bedelulkulli min alkulli rugniga koobaad waa xarmasho waa niyo ama ku bayaani alixraamu waa xarmasho anniyatu oo niyo ah xarmashada laguu sheega saasay ku soco kartaa uu ku yidhi sidaas waxayuu yidhi fakaanahu qaala waaba isagoo yidhi alixraamu bimacna niya isagoo yidhi lamidta waa xarmasho macnaheeduna waa niyo waa inaad niyeysato xajkii inaad gudagashay rugniga koobaad waa sidaas rugniga koobaad waa sidaas weeye rugniga labaad walwuquufu in la istaago bicarafa carafa in la istaago maalinka sagaalada bisha dulxija ay sagaal tahay marka zawaalka uu dhaco duhurka la tukado kadib waa inaad istaagto carafa oo xuduuddeeda aad gasho waa inaad gasho waana rugniga ugu weynaa wakhtigeedu halkaasuu ka bilowdaa wakhtiga carafa wuxuu kaa dhammaana habeenka tobnaad fajarku markuu dhasho habeenka tobnaad oo maalinkaas ka dambeeya fajarka salaada subax markuu dhashaa wakhtigeedu dhammaada intaan fajarkaasu dhalan haddaad carafo tagto xajkii sanadaas waa kuu badbaadi rugnigii ugu weynaayoo carafo ahaana waad hesha rugniga saddexaad waa dawaafu dawaaf filbeyti beytka la dawaafo waa dawaafulifaadihii oo maalinka tobnaad iyo wixii ka dambeeya la dawaafo rugniga afraad waa sacyu orod bayna safaa walmarwati la ordo safa iyo marwa dhexdooda in la ordo toddoba goor waa afartaas rugniyu sheegay fiiriya sharaxa sharaxa fiiriya marka uu gebangebaynayo meesha ugu dambeed oo sharaxa arkaanuulcumra wax yar ka hor wa baqiya min arkaani alxaji xajka arkaantiisii waxaa baaqi ah alxalqu tinta in la xiiro aw itaqsiiru in la gaabsado in jacalnaa haddaan ka dhigno kullan mid kastoo minhum a labadooda ka mida nusukan haddaan nusug ka dhigno nusuga waxaa loola jeeda maanta rugni wa huwa almashhuuru waana qowlka mashhuurka cinda shaaficiya waa inay rugni yahay xalqiga ama taqsiirka qofku labadaas mid waa inay sameeyo allaahuma arxam ilmuxalliqiina aa nabigu yidhi sala allahu alay waslam ilaah u naxariiso dadka tinta xiirta markay xajinayaan ama cumraysanayaan markaasaa nin saxaabiya yidhi walmuqasiriina kuwa gaabsadan rasuulka la u ducee markaasuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilah kuwa xiirta u naxariiso markaasuu yidhi rasuulka alla walmuqasiriina kuwa gaabsadana ku dar markaasuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaah kuwa xiirta u naxariiso markaasuu yidhi walmuqasiriina yaa rasuul allahi markaasuu nabigu yidhi walmuqasiriina ayagana allahu naxariis marka shaki male marka ragga waxaa u fadli badan waxaa u fadli badan inay xiirtaan inay gaabsadaanna u bannaanta oo haddii qof nabigu u duceeyey lama dhigi kartid kuma bannaano qur-aankuna sidaasuu sheegay muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina wey marka qur-aankii sunnadiiba saasay sheegaan labadooda khiyaara raggu u leeyahy waxaana fadli badan xiirashada marka wahuwa almashhuuru sidaas uu ku yidhi ibnulqaasimku sidaas wey baajuriguna wuxuu leey wahuwa almuctamad waa midka muctamadka qowlka muctamadka cinda shaaficiya waa rugni wey maahan sunno ma ahan waajib waa rugni halkaana waajib iyo rugni waa kala duwan yihin markii xajka la joogo waajib iyo rugni waa kala duwan yihin rugniga in asaga lala yimaado maahana wax ka bedel noqon kara lama arko rugniga wax ka bedel noqon kara lama arko laakiin waajibka qofku hadduu kas uga tago waa dembaabaa dhiigna waa laga rabaa neef inuu qalana waa laga rabaa intaasaa ka bedel noqe dhiiggaasaa ka bedel noqona dhiigaa lagu kabaa laakiin rugniga wax lagu kaba ma jiro isagiyaa lagaa rabaa marka farqiyaa udhexeeya halkan marka saasay kale yihin fiiri rugni wax ka bedel noqon kara lama arko waajib haddaad kas uga tagto waa ku dembaabe dhiigaana lagaa rabaa sunnada kuna dembaabi maydid dhiigna lagaama raba ajarkaa kaa yaraana saasay u kala duwan yihin xajka rugni waajib sunno saasay u kala duwan yihin marka meeqaan haynaa haddaan ku darnay xalqigii shan rugni soo ma hayno wa tartiibu mucdam alarkaan arkaanta mucdamkeeda waa in la kala hormariyo tartiibkaasaa rugnigii lixaad ah wa tartiibu mucdami alarkaan sababtoo ah koow waa in la xarmado waa laga maarmaan in loo hormariyo waa waajib labo waa in carafo la istaago carafo waa in la istaago oo saas loogu xijiyo saddex waa in la dawaafo kadib waa inuu sacyigu ka dambeeyo intaa saas inay u kala horeeyaan waa laga maarmaan dii kale ansix maayaan marka waxay leedahay wa tartiibu mucdam alarkaan arkaanta dhammaantood maxaa yeele xalqiga asagoo rugni ah a dawaafka in laga hormariyaa feecan haddii laga dabamariyana waa ansaxa fiiri mucdam saasaan u nig oo aanaan dhihin jamiicu arkaan ma aanaan dhihin mucdam arkaan waxa weyn ixraamkii wuquufkii dawaafkii sacyigii afartaas waa in saas loo kala tartiibiyo waa in saas loo kala tartiibiyo marka mucdam arkaan waa in la kala tartiibiyo arkaantu waa lixdaas arkaantu waa lixdaas wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedu alaaatu saddex weeye cumrada arkaanteedu waa saddex waa saddex alixraamu xirasho waa waanaga nidhi anniyatu iyo alixraam waa isku mid waxaa loola jeedaa waa maxay niyatu dukhuuli fi lcumra alixraam waa saas niyatu dukhuuli fi lcumra inaad niyeysato cumrada inaad guda gashay waa koow wadawaafu dawaaf wasacyu sacyi marka wa arkaan اcumrati alaaثa wa arkaan اcumrati arbacatu ashyaa dabcada oo matniga daarulminhaajka saasaa ku qoran ayadaana sax fiiri dabcadda matniga daarulminhaaj wuxuu dhigaa wa arkaanu اlcumrati arbacatu ashyaa waana sidaas sida saxdaa meeshana afartiyaaba noogu qoran afartiyaa noogu qoran wa arkaanu اlcumrati arbacatu ashyaa cumrada arkaanteedu waa afar shay alxraamu waa niyadii wadawaafu waa dawaafkii dawaafkii dawaafu ziyaarada ah oo dawaaf lqudum ayada dawaafu lcumrana wey wasacyu sacyigii rugnigii afraad walxalqu aw itaksiiru qofku inuu tintaxiiro ama gaabsado raggu waa inay xiirtaan u fadli badan gaabsiguna uu banaanya dumarka waa inay gaabsadaan fii axadilqowleyni labada qowl mid ka mid a haddaan qabanno labada qowl waa maxe labada qowl oo midna leeyahay arkaantuu ka mid yahay xaqigu midna uu leeyahay waajibaadkuu ka mid yahay waana qowlka raajixa waa kan kule sharxa fiiri wa huwa raajix horena waad u soo ogaad in oo xalqiga ama qasriga uu yahay rugni wa huwa raajix waa qowlka raajixa waa qowlka raajixa ah marka maxaad ku daraydaa cumrada hal rugni ugu dar wa huwa tartiibu mucdami اlarkaan rugnigaas ugu dar ee shan ka dhig marka wa waajibaatulxaji xajka waajibaadkiisa waajibaadkaasoo hayrularkaani arkaan aan ahayn alaaatu ashyaa waa saddex shay wuxuu ku yidhi wa waajibaatulxaji xajka waajibaadkiisa waajibaadkaasoo hayrularkaani arkaantaan ahayn alaaatu ashyaa waa saddex shay saddex shay maahan waa lix lixdaba kitaabkan ku dhex arki doonnaa laakiin afar ka mida wuxuu ku daray sunnooyinka afar waajib uu sunnooyinka ku daray oo waajibaad ayaga uu sunnooyinka ku tilmaamay qowl daciifa halkan uu saddexda ku sheegana mida aan ku jirinoo arkaantii kii aan ku soo qaadannay oo ah xalqigii uu ku daray waajibaadka kaasna horaan u soo qaadan marka meeshaan saddexda uu ku sheega laba kaliyaan ka heli doonnaa sunnooyinka meeshu ku tirinayaan afaran ka helaynaa waajibaadku halkaas maxay noo noqonayaan lix wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa waajibaadkaasoo kayrul arkaani arkaantaan ahayn alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye waa saddex shay alxraamu waa niyeysi min almiiqaati miiqaadka laga soo niyeysto marka la xarmanaa qofku waa inuu miiqaadka ka soo xarmado qofku waa inuu miiqaadka ka soo xarmado meeshaas wax yar si looga fahmo sharaxa fiiriya sharaxa fiiriya wuxuu ku yidhi miiqaadka labaa loo qaybiyaa miiqaad zamaaniya iyo miiqaad makaaniya waqti oo loo xadeeyey xajka iyo makaan loo xadeeyey wuxuu ku yidhi miiqaadka asaadiqi ku rumooba bizamaaniyi midka zamanka loo nisbeeyey iyo walmakaaniyi kan makaanka loo nisbeeyey miiqaadka zamaaniga waa kee zaman waxaa jira xaj la xidho karo iyo zaman aan la xidho karin xaj fazamaaniyu miiqaadka zamanka loo nisbeeyo binisbati lilxaj marka xajka loo nisbeeyo shawaal bisha shawaal wa dulqacda bisha dulqacda iyo wa cashru layaalin toban habeen oo min dilxija ka mida waa intaas wey waa toddobaatankaas habeen haddii labada biloodoo hore ay soddon soddon ku dhammaadaan waa laba bilood iyo toban intaas waxaan ahayn xaj lama xidho karo ashhurulxaj waa intaas wa amaa binisbati xagga haddii loo nisbeeyo lilcumrati fa jamiicu sanati waqtun liixraamiha sanadoo dhan ma jiro waqtigaan cumro la xidho karin ayada sanadoo dhan cumro waa la xidho karaa laakiin xajka intaas bisaa la xidho karaa waqti kaloo la xidho karaa ma jiro daad xidhatana cumruu isku bedelaya miiqaadka makaaniga makaanka wax laga soo xirto oo la yidhi in laga soo xirtaa waajiba qofkan ka soo xiran waana dembaaba hadduu kaas uga tegay dhiigna waa laga rabaa wlmiiqaatu lmakaaniyu lilxaji xaal u sugnaaday fii xaqi muqiimin fii xaqi lmuqiimi bimaka qofka maka ku negi oo degan nafsu maka waa maka makiyan kaana aw afaaqiyan qofkaasu qof reer maka hama noqdo ama qof meel kale jiyo kale ka yimid ha noqdo qofka maka degan ee raba inuu xajiyo miiqaadkiisu waa maka makuu ka xihana makuu ka xihana magaaladu ka xihana wa amaa kayrulmuqiimi qofka degan kayrkiis bimaka fa miiqaatu lmutawajihi qofka ka soo jihayste ka soo dhaqaaqay min almadiinati shariifa magaalada madiine sharafta leh dulxulayfa meesha laydhaa weye oo magaalada geeskeeda sokaa walmutawajihu qofka ka soo jeestay min ashaam wa misra walmaqrib aljuxfa meesha laydhaa weye walmutawajihu qofka ka soo jeestay min tihaamati lyaman dhankan yamaneed iyo soomaaliya iyo lam lam weeye walmutawajihu qofka ka soo jeestay min najdi alxijaaz iyo wa najdi alyaman qarnulmanaasil weeye walmutawajihu qofka ka soo jeestay min almashriq dhinaca qoraxdu ka soo baxdo haddee marka qoraxdu markay ka soo baxdo kacbada marka la joogo waa ay qorax kasoobax ku aadan yihin maahan annaga inay noogu aadan yihin marka kacbada la joogay ayagu ugu aadan yihin qorax ka soo bax halkaasaa ciraaq jirtaa marka marka ayagana daatu cirqin weeye marka miiqaadka halkaas maxaan ogaanay miiqaad zamaani ah iyo miiqaad makaaniya mid walbana si fiican uu sharxay oo khulaasaa waxaa waajib ah inuu qofku miiqaad ka xirto miiqaad waa inuu ka xirto miiqaad waa inuu ka xirto waajibka labaad wa ramyuljimaari waa in buurihii la tuurto athalaati saddexda ahaa maalinta tobnaad hal midaa la tuurtaa waa jamratulcaqaba laakiin maanta koob iyo tobnaad iyo maanta labiyo tobnaad iyo maanta saddex iyo tobnaad qofkan ta'ajulin saddexaa la tuurtaa waxaa laga soo bilaabaa ajamratulkubraa amase ajamratuluulaa waxaa lagu xijiyaa alwusda waxaa loo dabamariya jamratulcaqaba waxaana ku kala oqoonaydaa jamrada dhanka mina xigta marka carafa aad ka timaad carafa markaad ka timaadood u soo socota dhinacaas qoraxda u dhacdaad u socota markaad carafa ka timaado kow musdelifaad tegi markaad ka tagto musdelifa dhammaato minaad tegi mina markay dhammaatana waxaad gelee mako saasay iskugu ka xigaan dhankaas qoraxdu ka soo baxdaad ka imaana markaad carafa ka imaanayd carafa dhinaca qoraxdu ka soo baxdae ka xigtaa kacbada markaad ka soo dhaqaaqdo ood ka soo tagto carafa saad u socoto dhul dheeroo waxaad horta iska mari aan carafana ahayn musdelifana aan ahayn xarabna aan ahaynoo xilli ah dhulkaasaad ugu socoto waxaad gele kow musdelifa musdelifa haddaad tagtay xaramkii waa joogta xaramku maahan kacbada waa dhul xaram la yidhaah oo ilaahay xaram ka dhigay musdelifoo dhan intaasaad ku socee halkaas qoraxdu u dhacdaad u socotaa waa xaram iyadu markaad musdelifo ka dhammaato meesha yarta aheed oo asxaabulfiil lagu helaagaa udhexeeya waabi muxasir aa udhexeeya oo dhowr tilaabaa markaad ka gudubto minaad geli mina xaramkay ka midta iyaduna saaad u sii socoto markaasaad jamratuluula aad ku tegi maanta tobnaad lama tuure waa laga gudbaa jamratulwusta aa ku xigta waa laga gudbaa jamratulcaqabaa ku xigta maanta tobnaad kaasaa keligeed la tuuraa marka wax yaraad ka dhaqaaqda makaad geli magaaladii makaad geli sidaasay iskugu xigaan marka jamrada saddexda midda maka u xigta magaceeda xalala jamratulcaqaba midda dhanka u xigta minana uulaa saas wey marka maalin walba waxaa laga bilaaba uulaa marka saddexda la tuuraayo waa midda mina xigta uulaa laga bilaabaa marka wa ramyuljimaari waa in la tuuro aala saddexda walxalqu tinta waa in la xiirto markaa fiiri halkan waajibaadka labaan haynaa alixraamu min almiiqaat wa ramyuljimaari alaaثa ama alxaqu fa huwa min alarkaan horaad u soo ogaatay kaas waajibaadkii marka waxaad ka haydaan labo waxaana nidhi waa imisa lix afarta hartay insha allahu sunnooyinka dhexdooda ayaan ugu tegi doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed